asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu hadba dhinac ka soo goosanno innagoo afkeenna hooyo dhuuxayn oo talooyinka wanaagsan iyo kuwa digniinaha xumbaarsan intaba dadka usoo gudbinayna teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyin fara badan oo soomaalida aad iyo aad ugu dhex badan in badana ayna iska waanin ama ay isu qariyaan waa mid ka mid a saddexlaydeenii joogtada ahayd haddii ebidmaayo waxaa la yidhi saddex iska ogow weligaa saddex weligaa iska ogow adaa laguu digahayaa adiga shaqsiga ee dhegaysanaya kan aan la hadlahayo ee halkan hadalka kala socda ayaa loo digayaa waxaa la yidhi saddex weligaa iska ogow waa haddii eebba ku waafajiya haddaan eebba ku waafajinin dee waxba ku dhihi mayno saddexdaad iska ogaanaysa waa kuwe waa saddex dabeecadood oo bulshada ka dhex jira saddex dabeecadood oo bulshada ka dhex jira ayaa lagu leeyahay iska ogow oo aad ha ugu dhicin haddaad xitaa samaynayso xakame ayaa la leeyahay oo waa loo sheegayaa qofka maxay yihiin saddexdu waxa weeye midda koowaad ee aan ku soo qaadanayna saddexlaydan waxaa la yidhi saddex weligaa iska ogow caajis badan camal xumo iyo cirweyni joogto ah saddexdaaba iska ogow aan yaro dhex galno oo bal hoos intaan u dhex galno aan isku dayno inaan dadka ka dhaadhicinno waxaa la yidhi saddex iska ogow caajis badan camal xumo iyo cirweyni joogto ah saddexdaa iska ogow caajiska badan u imow marka soo koristaan dee haddaad caajis badan tahay dadku lamaba rababa qof caajislow ah ruux shaqadii ka caajisahaya oo cibaadadii ka caajisahaya inuu isagu wax karsada xitaa ka caajisay kaas dee tabar male waa caajis badan heel waa caajislow ama hiblaayo waa caajisleey inaga daa inta istirtiraysaaba wakti ah ama maaragtay ay qabiiskeeda ka wahsanayso halkaas boog weyn ayaad yeelatayoo qof boog yeeshay ayaa tahay ruuxuna inuu boog yeesho oo weliba caajiskiisu boog u yeelo looma baahno qof caajislow haddaa tahay boog baad leedahay iska ilaali marka baro sida caajiska laysaga kiciyo waa kow waa midda labaad camalxumo camalxumadan inagu hadda aynu naqaane soomaalida dhexdeeda soomaalida maqli jirin hebel waa waa dhamijiqaniin iyo hebel waa waa xoor iyo hebel waa waa jirac iyo magacyada noocaas jirac wuu uraa xoorku waa dhuusaa isna waa uraa waxaasoo dhan waa qof urahayaa lagu qarinhaya ugoon dabeecad lahayn iyo dhaqan iyo iyo adkaysi midna ayaa lagu qariyey la soc marka lagu leeya hebel waa xoor ama hebel waa jirac ruuxaas dhulkaa lala gooyey moogta garnayn weyn baa ku dhacay dee iyadana ha noqon waa midda saddexaad waxaa lagu leeya cirweyni joogta ah ma ahan hal mar inaad cid weynaato dhib ma leh laakiin mar kaste shan qof cunto deeqda inaad adiga keligaa damacda inaad cunto haddii aad cunto dadkii wax la cuntana inaad dhahdo hoogayay waxba ma dhadhaminle gaaja ay haysoy ood soo tooglato afar iyo labaatan saddex qof calooshiisa u doodahayo unaad noqoto oo caqligaaga iyo garashadaadi iyo aragtidaadi iyo waxaagao dhan oo laba cantoomo oo haddii ama xabad rooti ood goosatay aada iimaanka ku qabin taasna iyaduna waxay ku leeyihiin khubrada saddexleyda sameeyaaye iska ogow sababtaa haddii hal cantoobo cuntaa ilaahay ku siiyo iimaanso halkaa cantoobo bismillaahi dheh galaas biyaha ka daba kabo ummaddan wax ka duwan ha noqonin oo isagu maaragtay aan adkaysan karin oo dadka maaragtay liqliqa uun ku ba-an ee intay gurigooda wax ka soo cunaano haddana hoteelka galaano wax ka cunaano haddana soo kor istaagaan midkii qudaarta gadahay qudaarta ka cun haye haddana sii dhaqaaqa haye xagga intay istaagaan mid ukun gadahay ukunta ka qaadan haye ee maalinkii o dhan afkooda iyo gacantooda aysi saareen nooca ha noqon baa lagu leeyahy waa digniin lagu siiyey waxaa lagu yidhi saddex weligaa iska ogow caajis badan camal xumo iyo cirweyni joogto ah saddexdaaba iska ogow ayaa lagu leeyahay mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteena murtida maanta ciidanka eebe waxaa lagu yidhi gacan dufan lahaa wax duugta gacantii dufan lahaa wax duugta